بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا على الظالمين صلى الlه وsلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الlه muجiبaaت الغsل dersigeenu waa kii saddexaad waxa uu ka bilaabanayaa muujibaat alqusl waxyaabaha maydhiga waajibsada muujibaat اlqusli maydhiga waxaa waajibsadaa sitatun lix weeyaan ka koowaad waxaa weeye iilaaju اlxashafati fi lfarj xashafada oo gasha farjiga gasha wa khuruuju اlmaniyi kalabaadna waa manida soo bixitaankeeda walxaydu ka saddexaadna waa xaydka wannifaasu ka afraadna waa nifaaska walwilaadatu ka shanaadna waa dhalmada walmowtu ka lixaadna waa geerida lixdaas ayaa waajibsanayaa maydhashada ayay waajibsadaan maydhigu waxa uu noqdaa mar waajib marna waxa uu noqdaa sunni markuu waajibka yahay asbaab buu leey asbaab ayaa keensanaysa marka lixdan uu inoo tirinayo waa waxyaabaha keensanaya maydhigu inuu waajib noqdo waxaa ugu horeeya ilaaju اlxashafati fi اlfaraj xashafada waxaa dhahdaa ra-su dakar xubinta taranka madaxeeda ayaa la dhahdaa madaxaa hore oo xubinta farjiguna waa xubinta dumarka labada xubnood oo isku maqnaada oo kulma waxay waajibsanaysaa meedhashada ayay waajibsanaysaa oo rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam idaa jalasa bayna shucabiha alarbac wamasa alkhitaanu اlkhitaana khitaanku waa ka la guday weeyaan marka labada xunoodee la guday markaay istaabtaan faqad wajaba alguslu maydhigi waa waajibay ka ilaaju lxashafati fi lfarj xashafadoo farjiga gashaa maydhigay waajibsanaysaa ahlu cilmiga qaar ka mid waxay ka cabiraan aljimaac bay ka cabiraan waa galmada marka galmadu waxay waajibsanaysaa maydhi bay waajibsanaysaa kaas waa mid manidu ha timaada ama yini imin waa isku mid weeyaan wa khuruuju lmaniy kalabaadna waa manida soo bixitaankeeda haddii qofka manidu ay ka timaado rag iyo dumar kuu doonaba ha ahaadee meedhashadu waajib bay noqonaysaa culimmada qaar ka mid waxay ka cabiraan alixtilaam oo qofku markuu uu seexdo oo kale maalan ee uu riyoodo ayaa inta badan ay timaadaan marka khuruuju lmaniy manida soo bixitaankeedu waxa uu waajibsanayaa meedhashada ayuu waajibsanayaa ama hurdo ha ku timaado ama soo jeed ha ku timaado waa isku mid weeyaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadha u timid umu salem la odhanayey ee weydiisay gabadha meedhi ma lagu leeyahay ida xtalamat waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam idaa ra'at ilma haa haddii biyo ay aragto meedhi waa lagu leey halkaa haddaba faa'iido muhiiman ka qaadanayna nacam idaa ra'at ilmaa qof buu qofku waa seexanayaa waa riyoonayaa riyaduna waxay noqonaysaa qofku isagoo jimaac sameynayo ku rimoy ku riyoonayaa waxaa laga yaabaa markaa inay menidu ay timaaddo haddii meni ay timaaddo meedhigoo ku waajib taas waa macruuf haddii waxba iiman waayaan waxba lagu yeelan maayo wax meedhiyo waajib u saaran ma jiro waxaan ka qaadanaya halkee nacam idaa ra'at ilmaa halkaas laga qaadanaya hadda soo maaras waay wal xaydu ka saddexaadna waa xaydka weeye wannifaasu iyo nifaaska oo ka afraada labadaasina waxay waajibsadaan markay go-aan istaagaan meydhi bay waajibsadaan oo waxaa gabadhii markuu dhiigga caadadu ka istaago waxaa waajib ku noqonaysaa inay meedhato dhiiggii nifaasku markuu go-ana waxaa waajib noqonaysaa in ay meedhato oo ilahay wuxu uhi yasalunaka can ilmaxiid qul huwa adan faactazilu الnisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna faidaa tataharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah wاlwilaadatu ka shanaad ee meydhiga waajibsanayaana waa alwilaada waa dhalmada weeyaan nifaasku horta xaydka iyo nifaasku wayn arki doonaa insha allahu alxayd waa dhiigga caadada ah annifaas waa dhiigga dhalmada markii gabadha u musho dhiigga yimaada ayaa waxaa la yidhaahdaa nifaas baa la yidhahdaa waay wilaadada waa dhalmada maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin nifaaska waa dhiig oo marka ay umusho dhiig baa imanaya dhiiggaa yimaadaa xagga axkaamta wuxuu la mid yahay axkaamta xaydku la mid yahay waa isku xukun oo sida gabadha xaadada inay salaaddii u tukanaynin salaaddii xaaraan uga tahay oo soonku xaaraan uga yahay ee tawaafkii kacbadu xaaraan uga yahay oo jimaaci xaaraan uga yahay oo talaaqi xaaraan uga yahay oo kitaabka qur-aanka inaad taabata xaaraan uga yahay ayaa gabadha nifaaskan intaaso dhanba xaaraan bay ka noqonaya waa isku xukun weeyaan markuu go-o meedhigina waa meedhigii waa waa waajibsanayaa oo inay meedhata waajib buu noqonayaa ee u dahaaro qaadatay cibaadadii haddaba wilaadadu waxa weeyaan gabadha ayaa umulaysa wax dhiigana maba maba imanayaba wax dhiig ay arkaysaana ma jiro markuu dhiigga yimaadana waa nifaas markaanu dhiigga imaninna waa kan iminka wilaadadan weeyaan dhiigma imanayo waa inay umulaysaa ya ilmihii markuu dhashana wax dhiigu ka dambeeyaaba ma jiraba daat naqa baa la dhahdaa taasi daat naqa wax alli wax dhiiga yimidba ma jiro meydhigu ma ku waajibayo mise kuma waajibayo sheekheena wuxuu inoo tilmaamay meydhigu inuu ku waajibayo sababtuna waxa weeye meydhigu ugu waajibayaa weladkan so ilmahan soo baxay waa mani guntantay weeyaan oo ka guntantay min alrajuli waalmar'ati ninkiiyo gabadha waa manidoodii weeyaan wkhuruuju lmaniy yuujib lgusl manida soo bixitaankeeduna muxuu waajibsadaa maydhi buu waajibsadaa maadaama caynkaasi ay tahay dhiigba yuuna imanin be mar hadday umushay oo ilmahaasiba uu soo baxay inay meedhata waa waajib ba yidhaha culimada qaar kamid yihi mayna waajibsan maayana waa jiraanoo waxay yidhaahdeen de magacan maaragtay manida ilmihii dee waxa weeye istixaala ku dhacday manidii hore oo dee ilma ayuu noqday marka minina la odhan maayo mini baa soo baxda la ohan maayo de ilmaha soo baxay baa la odhanayaa marka meedhigu waajibi maayona waa qolooyinka qaar waa yidhaahdeen calaa ay xaal waxaynu doonayna in ogaano alwilaada iyo annifaas farqiga udhexeeya nifaasku dhiig baa yimid deetna dhiiggii baa go-ay oo istaagay way maranaysaa wilaadadana ilmihii baa dhashay wax dhiigo ka dambeeyaana ma jiro soo wadax malkaas marka mar hadduu ilmihii dhasho dhiigna una ka dambeynin ha meedhato oo salaadda ha meedhato walmowtu iyo geerida qofku markuu dhinto maxaa u waajibaya ashyaa dooraba u waajiba marka qofka muslimka markuu dhinto dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay meedhaan oo rasuulku wuxuu yihi ninkii markaasi dhintay ee hashiisa ku istaagtay iqsiluuhu bimaa-in wa sidrin waana arki doonaa insha allah arkaanu lgusl maydhigu waxa uu leeyahay marka arkaan furuud اlgusli maydhashada arkaanteedu isnaana laba weeyaan anniyatu niyada wa tacmiimu اlbadani bilmaa'i iyo jidhka oo dhan oo biyaha lagu camimo la wada gaadhsiiyo wa tacmiimu اlbadani jidhka oo la gaadhsiiyo bilmaai biyo la wada gaadhsiiyo weeyaanka labaadna maydhitaanku wuxuu yeelanayaa waxa uu yeelanayaa isaguna arkaan buu yeelanaya maydhigu ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo hadduu waajib yahay hadduu sunay waa isku mid weeyaan arkaantiisu waa labadaas wey ka koowaad anniyatu niyada hadduu meydhigu waajibu yahay sida meedhashadii wa meedhayaashii waajibka ahaa ayna soo marnay maxaa ka mid ahaa ay adiga adiga a maxaa ka mid ahaa su-aasha ma fahamta horta ya su-aasha lama socotid hay ka jawaabay hadda aay laba socnaadaya fadal waxaa ka mid ahaa jimaaca galmadoo kale ka mid ah waxyaabaha meedhiga waajibsan markaa qofka ama meedhi baa ku waajibay ama khuruuj lmani meedhi baa ku waajibay markuu meedhanayo muxuu samaynayaa waxa uu niyoonayaa inuu meedhasho waajiba la imanayo ayuu niyada ku qabanaya meedhasho waajib in gudanayo la imanayo ayuu ayuu niyoonaya kaas waa mid meedhayaasha sunaha waxaa ka mid a maalan jimcahoo kale inkastoo culamada qaar ka mid waa waajib ay yidhahdeen iyo ciideynka oo kale laba ciidoo loo meedhay markaa meydhigaas sunaha markuu meedhanayana wuxuu niyoonaya meydh suna alla imanaya kaas waa mid wa tacmiimu lbadani bilmaa iyo jidhka oo dhan oo biyaha lagu camimo la wada gaadhsiiyo iyadana waa rukniga labaad wey jidhka oo dhan ba la wada gaadhsiinaya jidhka oo dhan ayaa la wada gaadhsiinaya meel laka tegi maayo sidaa daraaddeed waxyaabaha aadka u fiican waxaa ka mid ah sunayaasha insha allah wayn arki doonaa kutubta soo socota in ku arki doonaa waxa weeyaan qofku inuu gacantiisa isticmaalo oo jidhka uu mariyo biyihii u gaadhsiiyo oo meelo iyaga biyuhu ayna gaadhaynin ee xubnaha laablaamo oo kale sida kilaankilooyinka iyo meelaha lamidkaa inuu biyaha ku gaadhsiiyo laakiin hadduu biyihii ay jidhka wada gaadhaan isagoo gacantaba aan isticmaalin oo aan marinin jidhkiisii ama badda ha quuso ama berkada ha quuso ama waxa weeyaan wa siyaabo kaleba markaa biyaha u gaadhsiiye jidhkiisiiye jidhko dhan hadii biyuhu wada gaadhaan maydhigii waa soo xasilaya iyadana marka labadaas shardi labadaas rukni ayaa uu leeyahay meedhashada shuruud lwuduu shuruud lwuduu'i casharatun shuruudda weysadu ay leedahay waa toban maxaan so dhigan markii dhawey yani weysada marka hore furuudu alwuduu waa waajibaadkii ba kaasi ahaa imika waa shuruudda weeyaan ya shardigu shayga wuu ka horeeya shaygu shardigu uu yahay wuu ka horeeya rukniguna shayga waa juz ka mida wey xagga shardiga haddaa la waayo ama rukniga la waayo waayitaanka la waayey waxa ka dhalanaya waa iskaga mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin shardigu waa shayga khaarijkiisu dhaca rukniguna waa shayga daakilkiisa udha haddaa doontid waa waa juz maahiyadiisa ka mida weeyaan waa qayb ka mida wey iminka haddaynu tusaaleyno arkaanta salaada oo kale haddaynu ku tusaaleyno weysadana waynu ku tusaaleyn doonaa iyadana salaadda arkaanteeda waxaa ka mid a sujuudda iyo rukuucda sujuudda iyo rukuucdu waa qeyb ka mida salaaddii salaadda dhexdeedii weeyaan waana qayb ka mida wey shuruudda salaada waxaa ka mid ah in cawrada la asturo amaba weysadaba ka mid a weysadu ma salaada dhexdeeda salaad waad ka baxsantay ay ka baxsantay soo ma shardigood waa kaas halkana bal aynu eegno weysadani waxaa ka mid ahaa weysada arkaanteeda ama waajibaadkeeda wejigoo la meydho wejiga in la meydhaa waa qeyb ka mid a weysadii weeyaan waa jus ka mid a xubnihii la meydhayba ee weysadu kusoo xasilaysay yuu wejigu ka mid yahay shuruuda waxaa ka mid ah iminku inoo tirin doono in dhiigga xaydka iyo nifaaska gabadhu ay daahir ka tahay waa shay ka baxsan weysadii ka mid maaha juz ka mid a maha tamyiiska ka mid a inuu qofkan weysaysanaya ilmaha carruurta oo kale inuu mumayiz yahay mid wax kala soocay uu sabi una ahayn da-dii ka yar muxuu ahaa tamyiiska waa shay ka baxsan weysada qayb ka mid a maha saasuu kala duwanaanaya shuruud lwuduu'i casharatun toban weeyaan alislaamu ka koowaad waa islaamnimada watamyiizu ka labaadna waa tamyiizka weey tamyiiz waa ilmihii yaraa in wax kala soocayo wannaqaau can ilxayd wannifaasi ka saddexaadna waxa weeye in xaydkii nifaaskii laga nadiif yahay oo gabadh gabadhu nadiif ay ka tahay yacni daahir ay ka tahay iyo wa camaa ay wannaqaau camaa yamnacu lmaa iyo in nadiif laga yahay camaa shaygii yamnacu diidaya wusuula almaai biyuhu inay gaadhaan ilalbashara jirka inay gaadhaan afar ban halka ku haynaa soo ma wa an laa yakuuna iyo in aanu noqonin cala alcudwi xubinta dusheeda waa inaanu ahaanin maa shay yugayiru lmaa biyaha markaasi bedelay waa shan ka lixaadna waalcilmu bifardiyatihi in la og yahay oo qofka weysaysanaya uu og yahay weysadani inay waajib tahay wa an laa yactaqida iyo inaanu ictiqaadin qofka weysaysanaya fardan fard min furuudihi waajibaadka weysada ka mida sunnatan sunno waa inaanu ictiqaadin iyo walba uطahuuru biyaha daahirka iyo iyaguna markaa waxa wey shardiga wa dukhuululwaqti iyo waqtigu inuu soo galo iyo wa dukhuululwaqti waqtiga soo gelitaankiisa iyo walmuwaalaatu weysada xidhiidhinteeda oo lidaa'imi lxadai qofkii xadadkiisu daa'imka ha u sugnaaday labadaasi labadaasi waxay u sugan yihiin gaar ahaan ugu sugan yihiin lidaa'imi اlxadaث qofka xadadkiisu daa'imka yahay waay halkaasuu shuruuddii inoogu sheegay marka waxa weya weysada shuruudda waa in la helaa haddii kale weysada asix mayso shuruudda waa in la helaa haddaa la waayo ya weysadii ma asaxayso yani mid kamid haba haddaa la waayo wax o dhan in la wada helaa shardi maaha mid kamid haba haddaa la mid kamid haddaa la waayo in la wada in la wada waayaa shardi maahan ujeeda mid ka mid a haddaa la waayo ya weyse asixi mayso marka dhammaan waa in la wada helo wey tobanka waa in la helaa tobankaba waa in la hela maxaa uga horeya alislaamu islaamnimada maxaa ku baxay qofka gaalkii hadduu weyseysto weysadiisa asixi mayso waayo weysadu waa cibaadatun badaniya waa cibaado badaniya weeyaan waxay u baahantay niyay u baahantay qofka gaalkiihina niyada ehelbow maahaba marka ka asixi mayso shardiga labaad watamyiizu tamyiizku waa ilmaha yari inuu yahay ilmaha yari tukanaya ay weyseysanaya mid mumayiza waa inuu yahay marka intuuna qaan gaadhin qofki intuuna qaan gaadhin wuxuu u qaybsami doona de inuu mumayiz uu yahay mid wax kala soocaya iyo inuu yahay hayr mumayiz baabka tamyiizkana insha allahu waynu arki doonaa ilmaha goormuu noqdaa waxa weeyaan mid mumayiz wax kala soocaya wad garanaysa a ya toddoba jir markuu gaadho culamada qaar ka mid waxay idhahdeen da- bay ku sheegeen toddoba jir laakiin waxaa la helay qof isagoo toddoba jirba ka yar mumayizaba shan jir buu ku noqon karaa shan jir buu mumayiz ku noqon karaa hadduu dan u ka yaraanaya afar jir buu mumayiz ku noqon karaa daabidkiisu muxuu noqonaya marka daabidkiisu wuxuu noqonaya man yafhamu اlkhiطaab wayarud اljawaab imaam الnawi raximah اllah saas ku sheegay man yafhamu اlkhiطaab wayarud اljawaab khiطaabka iyo hadalka waa inuu fahmayo waa inuu fahmayo ya jawaabna waa inuu celin karayo jawaabna waa inuu celin karo kaasaa mumayiz la yidhahdaa haddaba tafaasiisheedina waa arki doona insha allah marka ilmaha yare aan mumayiskaba aan waxba aan kala soocaynin ya weysadiis isagana asixi mayso wannaqaau can alxayd walnifaas xaydka iyo nifaaska waa inay gabadhay ay daahir ka tahay nadiif iyaduna ay ka tahay oo de hadday xaa-ido tahay oo dhiiggii caadada ay leedahay ama dhiiggii dhalmada ay leedahay waxa weeyaan oo ay weyseysato weysadeedii markaa asixi maayo wey weysadeedi asixi maayo waayo iyadoo weyse qabta haddii dhiiggii caada u yimaado weysadii way jabaysaa iyadoo weyse qabta hadday umusho dhiiggii dhalmad u yimaadana weysadeedi way jabaysaa shaygii weysada jebinaya oo jira shaygii weysada jebinayay oo jira ya weysada miya asaxaysa ma asaxayso marka iyadana waxa shardi weeyaan gabadha marka weysanaysa waa inay daahirtay wa camaa shaygiina marka waa in nadiif laga yahay yamnacu diidaya wusuula almaai biyuhu inay gaadhaan ila lbasharata jidhka inay gaadhaan jidhka biyo inay gaadhaan maxaa diidaya waxaa diidayaa maalan waxa weeyaan xaydh oo kale ya iyo wasakh isfulfuushay oo kale waxay diidayaan in biyihii gaadhaan jidhka jidhkan waxa la rabaa biyuhi inay gaadhaan baa la doonaya hadduu qofku halkan xeydh soo marya xaydh ama xeydh isku dhoobo ama wejigiiba uu xeydh marsado biyaha markuu marinayo jidhkama gaari maayaan biyuhu jidhka diirkan inay gaadhaan biyuhu gaari maayaan way waxa weeyaan waxaa ka xiga da xaydhii iyo shamacan iyo wasakh isfulfuushay qofkiibaaba wasakhdii baa isfulfuushay iyaduna waa saasoo kale wey biyuhu jidhka inay gaadhaan baa la doonaya halkaa iyadana faa'ido muhiima noogu jirto oo dumarku ciddiyaha waxay marsadaan bahar xamuurad la yidhaahdo xamuuraduna waa rinji weeyaan waa rinji jidhka inay biyuhu gaadhaan bay diideysaa marka gabadha weysaysanaysa hadday xamuurad ay marsan tahay weysadeedu asixi mayso waayo wa waxa weeyaan waa rinji wey lamid maaha xinihii lamid maaha waa xinuhu waa midabun isagu rinji maaha waxa kale iyadana halkaa muhiim u soo gudagelaya dadka ka shaqeeya guryaha ee rinjiga weyo maaragtay rinjiga mariya rinjiga kusoo duulaya jidhkooda gaadhaya iyagoo rinjiga jidhkiisi jidhkii weysadu ay maraysay ama xubnihii weysadu ay maraysay xubin ka mid ah haddii uu ku dhaco oo deetna ayna ka hagaajinin oo ay weysaystaan weysadaasi xusa ayagana waayo halkan waxa saaran shay u diidaya jidhkii in biyuhu ay gaadhaan walow haba yaraado hadduu doonobe sidaa daraaddeed xubnaha weysada ee la maydhaya waa in ay noqdaan biyuhu mid ay wada gaadhayaan waa inay noqdaan saas markaa noqonaysa wa an laa yakuuna cala alcudwi xubinta waa inaan dusheeda ahaanin maa yugayiru lmaa biyaha wax bedelay biyaha wax bedelay sida khadka oo kale oo khadku de biyaha waa uu bedelaa iyo zacfaraanka oo kaleyo ya xubinta la meedhayo sida gacantii iyo wejigii oo kale iyo lugtii oo kale iyo waa in aanu saarnayn wax biyaha bedelay wax biyaha bedelaya haddaba maa yugayiru lmaa biyaha wax bedelaya waa inuu bedelitaan bedelitaankaasi waa inuu noqdaa wax biyaha bedelaya oo magacii biyahana ka qaadaya oo aan la odhanayn waxaas waa biyo aan la odhanayn markaasayna waba iyana asaxayn marka hore waa in laga meedhan waqti marka dambe la weysiisto haddii laakiin waxba ayna yeelaynin oo iska yaryahay o iska kooban yahay dhib mala ayado nin baa lugtiisii wuxuu waxa ku dhoobay khad badan buu ku dhoobay ama khad baa ku daateba markuu weysiisanayay buu meedhay biyaha markuu biyihii uu ku shubay biyihii way isbedeleenba maxay noqdeen khad biyihii baa isbedelay waxayna noqdeen khad bay noqdeen khad dareerayun bay noqdeen ba ma asaxayso hadda maarata waayo biyihii way isbedeleen soo ma magacii biyahana way ka tegeen maxay noqdeen khad bay noqdeen laakiin haddii magacii biyaha ay xifdisan yihiin haba isbedelaanbe ama ha madoobadaan ama ha casaadaan laakiin biyo weeyaanoo bedelitaankaasi wax markaa badan maaha dhib mala iyado bedelitaanka hadduu yar yahay wax mushkilada male daabitku muxuu noqonayaa daabitku wuxuu noqonayaa waxaa biyaha bedelay ya waa inuu magaca biyaha ka kaxeeyo magaca biyaha ka kaxeeyo oo biyo la odhan maayo maanta wax kale la odhan doona saasay noqonaysa waalcilmu bifardiyatihi in la og yahay qofka weysaysanaya inuu og yahay bifardiyatihi weysadu inay waajib tahay hadduu ictiqaaday inana waajibba inay ahayn ya da iyadana asixi mayso wa an laa yactaqida waa inuu ictiqaadin fardan min furuudihi waajib waajibaadkeeda ka mida weysada sunatan sunna waa inuu ictiqaadin waajibaadku waa in waajibaad u ictiqaadsan waajibaadka waynu soo marna walmaa u tahuur iyo biyaha daahirka ah oo biyaha lagu weysaysanaya waa in noqdaan biyo daahiro wax daahirinaya biyo daahira oo wax daahirinaya waa kuwe kuwaas waa kuwe waa biyaha loo yaqaano almaa lmulaq almaa mulaqna waynu arki doona insha allahu tacaala marka biyahan waa ina noqdaan lagu dahaaro qaadanaya lagu weysaysanaya lagu meedhanaya waa ina noqdaan biyo daahira waxna daahirinaya biyo daahir marka la yidhi waxaa ku baxay biyihii nijaasta ahaa waxna daahirin marka la yidhi waxaa ku baxay biyo daahir waxba aan daahirinayni iyadana waynu arki doona insha allah wa dukuululwaqti iyo waqtiga soo gelitaankiisa iyo walmuwaalaatu xidhiidhinta oo xidhiidhinta waxa weeyaan waa in weysadu israacraacdo oo waxba aan loo dhexaysin wejiga la meedho oo gacmaha lagu xujisiiyo oo waxba aan loo dhexaysiin wax waktiya wa dukhuululwaqti waqtiga soo gelitaankiisa iyo walmuwaalaatu xidhiidhinta oo lidaa'imi alxadai qofkii xadadkiisu daa'imka aha markaa u sugnaaday daa'im lxada waayo daa'im lxada waa qofka waxa weysada jebiyaa ka socdo weysada wax jebiyey kaadida kaadida kama istaagayso markay kaadidu kusoo dhacdaba way dhaafaysaa markay kaadidu kuso dhacdo way dhaafaysaa waxaa kale weysada jebiya dhiigga dhabar furan baa gabadhi ku dhacay dhiig waa socdaa un waxaa kale weysada jebiya naqaska socitaankiisa naqaska qofkii naqasku mar kusoo dhacaba ma xijisan karaya waa dhaafaya daa'im lxadad baa kaa la dhahdaa xadadkiisu waa daa'im yani wixii weysada jebinaya waa daa'ima isagu cudurdaar buu leeyahy ya cudurdaar buu isagu leeyahay weysada waktigii salaada dukuul wati waktiga soo gelitanka waa waktigii salaada loo weysiisanaya weeyaan qofkaasi inuu xanuunsanayaay oo wixii weysada jebinayana waa socdaay salaada waktigoodii oo aan soo gelin hadduu weysaysto de weysada way jabaysa in wixii baa ka soconaya weysada jebinaya marka maxaa isaga la doonaya waxaa la odhanayaa horta salaada waktiga soo gelan waya ha weysaysan salaada markuu waktigeedu soo galo ayuu istinjoon doonaa dharkana waa nadiifin doonaa xubintaa marka waxa weeyaan taranka ee kaadidu ka socoto ama dhiigu ka socdo ayaa qofku xidhi doonaa si uu u joojin doonaa inta hadduu joojin karayo kaadidii wixii socday dabeetana waa weysaysan doonaa markuu weysada tukan doonaa inta uu salaadu ku jiro haddii kaadida ay farabadato oo istaagi kari weydo oo wixii lagu xidhxijin waayo ama dhiigii farabato wixii lagu xidhxijin waayo salaadu waa sax wey isaga cudurdaarkaas ayaa weli hadda ma garatay marka isaga waxaa la doonayaa salaada waktigeedu inuu soo galo in haddii kale weysadii waa jabaysee sidoo kale inu israacraaciyo xubnaha meeritaankooda nawaaqid alwudu weysada waxyaabihii jebin iyo halkan inooga tilmaamaya sheekhu raximah llah nawaaqid alwuduui weysada waxaa jebiya arbacatu ashyaa afar shay wey alawalu ka hore alkhaariju min axad sabiileyni labada jid wixii ka soo baxa weeyaan oo min qubulin qubul leh aw duburin ama dubur leh min qubulin qubul waxa weeyaan waa xubinta taranka halka kaadada ka soo baxdo aw duburinna halka saxarada ka soo baxdo riixun khaarijku waxa isku mid a ahaayaa riixun waxaa soo baxay ee sabiileenka iyo qubulkii dubur ka soo baxay ahaayaa riixun ur ahaaya naqaskii ama riixun ur ah aw gayruhu ama geyrkii ah yani waxaan riix naqskii aan ahayn ila almaniya manida mooyaane ahaani ka labaad zawaalu caqli caqliga zuulitaankiisa wey binoomin hurdo ku zuulo hurdo ayuu caqliga ku zuuliya aw gayrihi ama hurdo waxaan ahayn ilaa nawma qaacidin mid fadhiyo hurdadiisa mooyaane mumakinin makansiiyey maqcadahu salkiisa iyo beridiisa iyo dabadiisa min alardi dhulka markaasi qabadsiiyey ahaalidu ka saddexaad iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin nin iyo gabadh jidhkoodii oo istaabta weeyi nin iyo gabadhaasoo kabiireyni weyn ajnabiyeyni labadaasoo ajnabiyeyni ajnabi kale ah min gayri xaa in wax kale ted iyadoo ayna jirin ayuu jidhkiis gaadhay alraabicu ka afraad masu qubu lilaadamiyi aadami xubintiisa taranka taabashadeeda weey aw xalqati duburihi ama dabadiisa wareegeeda taabashadeeda weey bibatni raaxati baabacada markaas uu ku taabto aw butuuni lasaabic ama faraha baabacadooda uu ku taabto ayaa iyadana weysada jebinaya afartaa shay ayaa jebinaya afar shaybaa weysada jebiya yacni midkood haddaa la helo weysada waa jabaysaa wey midkood haddaa la helo weysada waa ay jabaysa maxaa u horeeya alkhaariju min axad asabiileyn sabiileynka wuu kuu sheegayo oo yani wuu kuu bayaamiyo wuu kuu cadeeyo wuxuu ku uri min qubulin aw duburin qubul leh ya ama dubur ah waay markaas sabiileynkii waa qubul waa halka kaadi kasoo timaado duburna waa kayba soo baxaysay saxarada labadaa wixii ka soo baxaa weysada waa jebinaya wuxuu doonaba ha ahaado waxaa loo qaybiyaa haddaba halkaas wixii labadaa ka soo baxa waxaa loo qaybiyaa laba loo qaybiya waxa waxa la muctaad baa la dhahdaa waxna waxa hayru muctaad baa la dhahdaa muctaadoo caadi ahaanba halkan way ka soo baxaan waana la yaqaanaa kaadidu waa kaadidu waa muctaad oo da halkaa xubintaa taranka qubul waxaa ka soo baxa kaadidaa ka soo baxda addubur waxaa ka soo baxa saxarada iyo naqaska naqaski waa halkaasu ka soo baxa muctaad haddama aragta waay saxaradina halkaasa ka timaada qubulku waxaa ka yimaada kaadidii waxaa ka yimaada menida meniduna halkaas ka soo baxdaa alwadiy iyo almadiy afartaas halkaas ka yimaadaan waa albowl iyo almaniy iyo alwadiy iyo almadiy afartaas waxay kaso baxan alqubul waana muctaad waana maxay muctaad maxay kala yihiin boolka waynu garanan soo ma manidina waynu garanan oo ta insaanka laga abuuray wadidu waa biyo yar oo adag oo qofka ka yimaada markuu hawl u qabto shaqay wax ka mid qabto ka soo baxaysa shay shay culus markuu qaado oo kale mid kale ama uu shaqaa qabto madidu miim iyo daal iyo iyo almadiy iyaduna waa biyo yar oo yimaada cinda الshahwa qofku marku hamoodo ayay soo baxaan iyaguna kuntu rajula madaan waka cali bn abi alibin radi allahu canhu faamartu miqdad bn aswad an yas'ala الnabiya salى اllahu alayh wala wasalam midida ay ugu badnayd deetan rasuulka wuu ka xishooday inantiisa ayuu qabayo wuxuui miqdaad baan faray inuu soo weydiiya rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam marka rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam iqsil dakaraka watawada ya marka waysidu jibinaya watawada yani waysidu jibin waa nijaas intaas waa muctaad maxaa haray غayru muctaad غayru muctaadka waxa weeye waxaan caad ahaanba bartan baa lagu aqoon in ka soo baxaan sida dhiigga oo kale iyo dirxiga oo kale iyo naqaska xagga dambe ka iman jiro xagga hore ka soo baxo oo kale waa hayru muctaad naqasku xagga dambe u ka soo baxaa addubul buu ka soo baxaa alqubul hadduu ka soo baxo qubulka ka soo baxo gayru muctaad hadda ma garata dhagxaan oo qofka ka yimaado oo kale dadka qaar ka mid a waxa laga yaaba inay kelyuhoo kale malahaas dhagxaan ku jiraan dabeetana u dawo cuno dhagax baas ka soo baxayaba ma dhagaxoo kaadiha la socdo amyuuna la soconin dhagax baa soo baxayba soo kaadiba aan la soconba waysada way jawaasa ka muctaadka iyo ka hayru muctaadka wax kasta oo labada meelood soo mara wuxuu doonaba ha ahaado wax marka hore soo mari jiray ha noqdo waxaan hore u soo mari jirin ha noqdo isku mid weeyaan waysada ku jabasa waysada waa ay ku jabasa minidu buu ka soo reebay wuxuuhi marka alkhaariju min axadi sabiileyni labada jid mid ka mid a wixii ka soo baxa weeyi min qubulin qubul lah aw duburin ama dubur lah min qubulin ama qubul ah aw duburin marka sabiileynkii buu inoo bayaamiyey halkaas riixun wixii soo baxayey riixun ah ama waxa isku mid ah waxaa ka soo baxay khaarijka ka soo baxay riixun inuu yahay naqas naqas hadduu soo baxay aw hayruhu ama waxaa naqas ba aan ahayn naqaskan kaadida iyo saxarada iyo wixii noo- kuwaas ila almaniya manida mooyaane oo culimada madhabku waxay leeyihiin sida mashhuurka ka ah manidu soo bixitaanka ay soo baxdo weysada ma jebiso ya oo si ku suura gelaysa qof baa isagoo iska fadhiya ya ayaa marka waxa weeyaan gabadh buu ayuu arkay markaasi cajabisay markaasi menii soo yacday ya hadda waa meni keliya waana soo jeedaa ma hurdo hadduu hurd hadduu seexan laha waysada way jegi lahayd wuu soo jeedaa raggii dumarkuna waa isku mid waana weyse qabay soo mahayn weysadii jabi mayso marka laakiin maxaa imanaya maydhi baa imanaya inuu maydhaa waajib noqonaya bes maydhashadu ba waajib noqonaysa waxay leeyihiin labada wuxuu waajibsanaya labada tahaaro ta weyn buu waajibsanaya ee ta yara hoose ba waajibsanaya oo ah weysada laakiin saas saxiix waxa weeyaan wax daliilo ka soo reebeena ma jiro waxa weeyaan weysadiina waa jebinaya waa sida xaydka oo kaleba gabadha gabadha iyada oo weyse qabta haddii dhiigga caadu ka yimaado dee weysadii waa jabtay kana markaa lamid buu noqonaya damiiri oo kale wuxuu odhanaya najmulwahaajku wahuwa qawiyun liannahu khaarij min asabiiliin kalxayd wahuwa yuujib اlgusla wاlwuduء biاlitifaaq meedhasho iyo iyo weyse labadaba waa waajibsanaya bilitifaaq waana saas weeyaan marka maniduna maca manidu waa jebinaysa maca maniduna waa ay jebinaysa الثاني klba زوال الcqل cqلga zuulitaankiisa wey bnowmi hurdo ku suulo aw غayrihi ama hurdo waxaan ahayn ku suulo qofka hadduu seexdo weysadiisii waa jabaysaa faman naama falyatawaضأ buu rasulku yihi alayه الsلaaةu wasalaam iyo hurdada wixii aan ahaynoo sida miridoorsoonkii iyo waalidii oo kaleba ilaa nowma qaacid mid mid markaasi fadhiyo hurdadiisii mooyaane mumakinin makansiiye maqcadahu salkiisii dabadiisii min alardi dhulka markaasi makansiiyo oo qabadsiiyey nowma qaacidin mid fadhiyo hurdadii wey mumakinin makansiiyey oo qabadsiiyey maqcadahu salkiisa min alardi yani baridiibuu ayuu saaray wey dhulkii marka qofku waxay leeyihiin fuqahadeenu qofku hadduu dabadiis dabada dhulka hadduu saaro oo maala mutarabicoo kalena u fadhiisto oo dabadiisa dhulka sidaa uu saaro uu ku xijiyo oo sidaa uu ku sexdo uu gamco weysadiisi jabi mayso sababto waxa weeye hurdadu waa madannatu lilkhuruuj waxay mala u tahay in qofku wax ka soo baxeen qofku markuu sexdo isma oga in wax ka soo baxaan in waxba ka soo bixin ya marka soo bixitaankaasay mal ii mala u tahay laakiin haddii uu dabada dhulka uu dhigo oo ku xijiyo oo si fiican u- si fiican uu saaro oo sidaa uu ku seexdo oo naqas uu soo baxo wuu dareemaya wuu dareemaya saasay yidhaahdeen kaasun baa laga soo reebayaa bay yidhahdeen laakiin qofku hadduu gam'aba oo hu- maskaxdiisaba markaasi ay daboosho hurdadii oo hurdo weyn markaasi ay qabato siduu doonaba ha u jiifsade ee ama hause siduu doonaba ha u seexde ee weysadiisu way jabaysaa saa saxda sheekh la yidhaahdo abu cubayd alqaasim ibnu salaam raximah llah ayaa waxa uu yidhi kuntu uftii ana man naama jaalisa laa wudu'a calayh waxaan futwoon jiray qofka isagoo fadhiyo seexda in aanu weyse lagu lahayn baan fatwoon jiray buuhi xataa kharaja ilaa janbii yowma aljumucati rajulu fanaama fakharajat minhu riixun maalin jimcaha baa deetana nin baa waxa weya dhinacayga yimid oo ji- fadhiistay oo deetana seexday naqas baa ka soo baxay buuhi isagoo fadhiya faqultu lahu qum fatawada faqu- faqaala lam anam faqultu bala waqad kharaja minka riixu waxaan ku ihi buu yidhi orodo markuu toosay orodo kaco soo weysayso wuxuu igu ihi maan seexanin saan ku ihi maya waad seexatay welibana naqas baa kaa yimid fajacala yaxlifu annahu maa kaana dalika minhu wuxuu gudagalaba inuu dhaarto inuun isagu wax- naqaskaas un kaba iminba markii ugu dambeysay yaan ku uhi ordo kaco waxa weeyaan orasoo weysid naqasku waa kaa yimide aan isku celcelinay markii ugu dambeysay wuxuu igu yidhi buu yidhi aday kaa soo baxday aniga xabigama soo bixin ya aday kaa soo baxday aniga xabigama soo bixin fataraktu maa kuntu actaqidu fi nawmi اljaalis waraacaytu ghalabata الnawm halkaasaan ku joojiyay buu yidhi fatwadii aan fatwoon jiray qofka hadduu fadhi markaasi uu ku seexdo inaan weysadiisa ayna jabaynin waxaanan muraaceeyey غلبة النوم ومخالط- ومkhaaلaطaته للqلب hurdada xoogeeda qofka hadduu xoog u seexdo oo hurdadu weynaato markaa iyadana way weysada jibinaysaa الثالث التiقاء بشhaرتي رaجuل وامرأaة nin iyo gabadh jidhkoodii oo kulma labadaa nin iyo gabadhaasoo kabiireyni waaweyn أجنabiyeyn oo أجنabi kale ah min غayri xaa-in wax kala teedaya iyaduna jir nin iyo gabadh ajnabi isku ah ajnabi bimacna isguursan kara wey nin iyo gabadh isguursan karaya jidhkooda hadduu istaabto min gayri xaa'ilin iyadoo wax udhexeeya ana jirin wax udhexeeya iyadana jirin weysada waa jibinaysaa haddii laakiin wax udhexeeyaan ka waran maalan maraa udhexaysa weysada jabimaysa wey alraabicu ka afraad ee ugu dambeeya masu qubul aadamiyi aadami qof ibni aadama xubintiisa taranka taabashadeedii weeyaan ama xubintiisa ha noqoto ama xubin qof kaleba ha noqoto marka hooyadu halka waxaa naga soo baxaya hooyadu ilmaheeda ilmaheeda yar kaadidii saxarada way ka hagaajisaa wadda way ka meydhaan iyada oo weyse qabta haddii ay ilmihii u dhaqdo oo ay kaadidii ka maydho saxaradiina ay ka maydho weysadeeda way jabaysaa ilmasu qubul aadamiyi weeyaan aw xalqati duburihi ama dabada wareegeeda marka qubulkuunbaa horta dili kusoo arooray xalqiga dil kuma soo aroon duburka kuma soo aroon xalqatu dubur dil kuma soo aroon laakiin qubulka ilmaha marka kaada laga meedhayo iyo qofku hadduu xubintiisa taranka isagu weyse qabto isagu weyse qabo uu taabto weysadu waa ka jabaysaa laakiin dabada daliil ma leh qofka dabadiisa hadduu taabto ama ilmaha yarba dabadiisa markaasi waxa weeyaan laga meedho saxaradii oo kale maalan aw xalqatu duburi bibadni raaxati raaxadu waa baabacada baabacadaasuu markaa ku taabtay aw butuni asaabiic ama faraha faraha waxa weeyaan baabacadoodaasi marka marka butun raaxa la yidhi waxa ku baxay dahr raaxa dahrigan hadduu xagan ku taabto weysada jabi mayso laakiin hadduu xagan ku taabto weysada waa jabaysa faruhuna baطnigooda waa halkan halkan halkan baa ku baxay ra- iyadana waxa weya dhinacan kale dahriga ah sababta waa maxay sababta kanna uu jebiyey dhinacan baطniga dahriguna uu jebin waayo waa maxay taladudku waxbuu ka yimaadaa taladudku yani macaansigu waxbuu ka yimaadaa xaggan mise xaggan marka lagu qabso ya baabacada soo ma xaggan ma hadde sidaa awgeed buu markaa ay ugu saareen halka aynu ku dayno salى اllah وsلم وbaarak عalى mxamed وعlى alih وsaxbihi aجmaعin